بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal meelaan xalay kitaabkayga waa laga yaabaa dabcadayda un khaasatan dabacaadkan dambena dhibtooda iska leeyihin iyo akhdaadooda oo halkii aan sheegayay ibnu abi nucmin ee aniga ii taalay kitaabka dhexdiisa iyo sharaxa iskamil cayni bilaayaan bacda wasmu cabdiraxmaan kama fi taqriib an laa taqriibkan dee kitaab uu nawowi u laabmo oo taqriib magacan la idhaayo asmaa dhigayo on garanaya ma jirto waxaa laga yaabaa inuu xaamishka ku yaala ay meesha dhex galay oo waxaan u laabmay dabacaadkii dee qadiimka ee qabla casharaati siniin la madbuceeye kitaabkeen arqaamta lahayn waana dabacaadka lagu kalsoonaan karo dabdisan saxan inkastaba ha noqdeen alkutuba safra kutubtaa dee aan ku soo jiidanayne raqamka lahayne taas waa dabacaadkii qabla tamaaniina caaman ama horteedba la madbuceeyey ta dul socotay irshaadsaarigii dee lagu madbuceyey almadbuc alamiriya iyo kuwaas marka iyaga hadalkanba kuma sugnayne hadal nawowi baa meesha ka dhacsan mooye kuwiinana saasi inuu yaalo hadalkana kuma buu jirayne waa wax si aan xaraybo sheegaya haamishka ku qornaa meesha galayoo hadalka nawowi wuxuu ahaa cibaaradiisa dhacday wasmuhu dukayn ibn اlfudayl ama fadl wa sharuuxu muslimin kuluhaa saakitat canhu ninkan ibn abi nucmi buu yihi magaciisa waxaa la yidhaha dukayn ayaa la yidhaha waa suu dhigtay isna nawowi shuruuxdii muslimna oo sharaaxdii ka horreysay ninka magaciisa way kaba aamuseen waa cibaarada saa taalo markaasaan filayaa inay haamishka ay dee kaga soo dareen un waxaa adigu malaa nusqooyinka qaarkood haamishka dhacay aniga tayada waxa taalo un wasmu cabdiraxmaan kama fi taqriib taqriibka waa kii xaafid magaciisna cabdiraxmaan ibn abi nucmi baa la yidhaha saadeed kollay nawi ka dhacdu leeya sharxyada way ka aamuseena iyaduna kollay si sawaabo ma noqonayso ninka magaciisa dukayn lamaba yidhaaho in dukayn magaca saas oo kale ayna kumaba jiro kutubtan lixdaa xataa bal kollay waa akhdaada kutubtan dambe ee haddana ay dusha muxaqaqo kagaba qoran tahay dhibteed weeye bal markaa kollay hadday idinka idiin qornaydna hadal nawowi baa meesha ka dhacsan haddii kaloo hadalku nawowi idiin qornaan oo idaan ila mid ahayna dhibaata ma jirto cabdiraxmaan ibn abi nucmina kolley nin saa loo garan waayo ba magaciise waa nin macruufa kitaabkana hore aan ugu soo aragna wuxuu uhi markaa musanifku raximah llahu tacaala baabu taxriimi bayci rudabi bitamri ila fi lcaraaya adakani baabu bayaani taxriimi bayci rudabi rudabka iibitaankiisa la iibiyo xaaraamnimadkiisi buu baabkeedii yahay bitamri timir lagu iibiyo ilaa fi lcaraayaa bal qeyb la ruqseeyey oo baahi timid daraaddeed loo ruqseeyo kooban oo taa caraayaa lagu magacaabaya mooye xaleeto waa tii aynu soo marnay wa can bayci samari bitamri lafti saas ah waa xadiidkii abu ibnu cumar buu kuba sugnaa waxaa kaloo aynu soo aragnay walaa tabtacu samara bitamri in laftii musaabanana waan soo aragnay oo waxaan waxyaalahaasi waa wax inoo iman doono insha allah waana kan baabka inooguba yimi bal markaa baabku wuxuu u baabaysan yahay imaka mawridkii naska un haddaynu eegno waxba aynaan xataa qiyaashaan uguba darin rudabku waa marka timirtu ay dee intaanay timir noqoneen markuu hagaagu bislaado weeye oo dee uu aadna u qoyan yahay sana kasii fiican yahay marka uu dambe dee muddo joogay la gooyo la egejiyo uu dhinmaa uu nuqsaamaa marka waxa ay tahay haddii rudab iyo timir laysku iibinayo walow nooc keliya ay tahay ay noona dambayso dee aan garanaynana wixii isku nooc keliya ah marka laysku iibinayo in laisleekaysiiyo halkan waa markay timir iyo timir tahay rudab iyo timir marka ay tahay xataa haddii rudabkiina la qadaro timirtiina dee intii isaga lagu qiyaasay in leego wasankii ama kaylkiia lagaba dhigo rudabku wuu nuqsaamayaa waa engegayaa waxbaa ka baxayo dee wuu yaraanayaa markuu yaraado intii hore m wasankiisii hore kuma joogaya ama kol aad buuga nuqsaamaya kolna waxoogaa buu nuqsaamaya laakiin waa nuqsaamaya markuu engego marka haddii xataa imika la yidhaah taqdiir ahaan waan isku leekaysiinaynaa ee waktigan isleekaantani ictibaar ma leho hadhow uu dhinmaya intan kuma joogayo marka mumaasaladii ay ahayd in la isleekaysiiyaa meesha ka baxaysa waana ti aynu soo maray dee markaa mumaasaladaas xataa haddii arrintu ay tahay jahli oo imika takmiinkuna jahli buu noqonay aljahli bilmu bilmumaasala kalcilmi bilmufaadala waa tii aan daabidkaa soo sheegnay bal haddaba shareecadeedna waxay xarimaysaa shaygan isku midka ah haddii uu dee xaalad uu leeyahay laba xaaloo kala duwanoo markaa hadhow isbedel kuba imanayo mid ahaan in la isku iibiyo rudab iyo timir la isku iibiyo zabiib iyo cinab in la isku iibiyo waayo cinabkii hadhow markuu zabiib noqdo wuu dhinmayaa uu nuqsaamayaa zaracii ku sugnaa dee masalan kuba sugnaa xaqligiisii kuba jiray ama sabuulkiisii ku jiray haddii xabkii in xubuub kale oo dee la miisay laguba iibiyo iyaduna isleekaantii baa laga jaariyey ama aan jirin saa daraaddeed waxaasna waa waxa musaabanada lagaba cabiro musaabano la yidhaha si axaadiisaba inooguba iman doontaa haddaba bal taa xaaraam nibadkeed ilaa fi lcaraayana alcaraaya waa lafti jamaca mufradkeedu waa cariya jamcu cariya bal markaa xagga luqada markan eegno iyada way inoo iman doontaa xaggan ee waxaan looga jeeda ee halkan nahyiga aada ruksada keenayseen cariyadu wuxuu saaxib almisbaax alminuur yidhaah waa geed timira maalan dee waanu ka badnaan karaa geed iyo labiyo saddex baa noqon karaa oo ruuxii geedkaa lahaa ayaa ruux kaluu maal ahaanse neefkii la ismaal siinayay oo kale neef ruux la maal siiyo oo la leeyahay neefkii laba milki siin inta uu irmaanyahay caanihiisi ha kusoo intifaaco laakiin neefka ruuxii horaale waa si oo kale ayaa waktiyadaa dee abaaruu dhacaan iyabaa ninkii dhir timira lahaa ayaa dadka aan lahayn muu geed ama laba ama siin jiray raqabada ma siinaya midhahuu siinaya si ay simaartiisa ay u cunaan oo dee marka dambe isagaa iskale laakiin taas waa caawin iyo ismaalsiin noocaasa si xoolihii la ismaalsiinayo oo kale bal taas bay cariyada horta ahayd waktiyada abaara iyana waa waxay samayn jireen marka waa faciila bimacnaa mafcuulo ee ruuxii geedkan la siiyey hadiyo goor uu imanayaa geedkiibuu midhihii ka guranaya kusoo noqnoqonaya waa wax loo imanayo caraahu yacruhu ama caraa yacru macnaa ataa ya'ti oo kale marka uu ruuxu isagoo ruux macruufkii dalbaya kusoo noqnoqdoo kalaa ficilka lagaba cabiraa daba waa faciila bimacnaa mafcuula oo waa xaggan imaatinkan iyo kusoo noqnoqodkan ruuxani uu kuba imanayo hadiyo goor baa cariyo lagu magacaabay xaafid xajar baa wuxuu kaba cabira cariyada isaguna isagoo tacriifinaya hiyo cadiyatu hamari nakli waa dhirta timirta midhaheedoo laysa siiyo duuna raqaba midhaha laysa siinayaa laakiin geedka laysma siinayo markaasaa muxuu yidhaha kaana alcarabu fi ljanbi yatadawacu ahlu nakli bidalika calaa man laa tamara lahu carabi waktiga abaartu dhacdo ayaa waxay samayn jireen ruuxii dhir timira lahaa ayaa dhirtaas sidee qoyskii aan lahayn aan samar lahayn ayay ugu tadawuci jireen ama tabaruci jireen si ay uguba intifaacaan sa dee ruuxii neef adhiyo lahaa waa suu ka cabiray ama neefkeela lahaa waatuu kaba cabiray maniixada iyada la yidhaahaaye uu ruuxii aan lahayn inta uu irmaanta irmaan yahay uuu siin jiray si uu caanihiisaa uguba intifaaco waa taasoo kale weeye bal imaka cariyadu laakiin maxay tahay axaadiista markan gaadhno ayaan arki doonaa bal dee shaygaasi markay sidaasuu tahay ruuxan uu la maal siiyo tahay waa shay khayr oo weyn iyo biri iyo macruuf weeye laakiin maxaa iibkii iyo xaaraamnimadkii waxaan laga soo reebayaa muxuu yahay taasi waa ta axaadiisaanba aynoogu iman doonto insha allahu tacaala imaka waa tacriifkii luqa ahaan un baan yar eegnay suurooyinkay markay halkan ka hadlayaan ay ku suureeyeen intaa way kaba badan tahay markay xukunkan iyo ruqsadda sheegayaan وxdثnي محمد بن رافع قال xdثnا حuجaين بن المثنى قال xdثnا الyث عن عqyل عن بن شهاب عن سعيد بن المصyب أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay naha uu nahiyey can bayci lmusaabanati musaabanada iibkeeda uu nahiyey waalmuxaaqalati muxaaqalada iibkeeda tafsiirka xadiisku inooguba imanaya oo waa maxay waalmusaabanatu musaabanadu an yubaaca in la iibiyo weeye samaru nakli waa geedkii timirta ama timirta midhaheedii waa rudabkii waa geedkii dee wixii geedka kuma sugnaa midho ahaa bitamri timir kale oo dee la miisay lagu iibiyo taas baa musaabana la idhaah waalmuxaaqalatu muxaaqaladuna an yubaaca in la iibiyo weeye azarcu zaraci bilqanxi zaracii oo de waa iyaduna xubuubtii oo geedkeedii ama laame ku sugan dee zaracii tii kuba sugan oo aan la goyn ama sabuulkeedii kuba sugan ayaa qanxi kaloo la miisayo oo dee la qadarayo inay isleegyihiin baa lagu iibinayaa waistikraa'u lardi bilqanxi dhulkii oo la kiraysto qanxi lagu kiraysto taasba weeye bal qayb ahaan waan iska yar dambaysanaa istikraa'u lardi bilqanxi iyadoo muxaqalada iyo kuwaasna haddana casharkan ka dambeeyana inooguba iman doonaan oo caawa waxa inoogu badnaan ay cariyada tahay ama alcaraaya ee lafdigan musaabanada waxay idhahdana zabni weeyaan oo zabnina addafcu baa la yidhi waa daaficid wax la daafaco ama la riixo oo kale waxay leeyihiina dee tan oo kale marka timirtii waa rudabkii ama midhaha geedka saaran noocaysii oo timir ah caadiya lagu iibiyo oo kale rasuulkii waa nahiyey oo dee sababta loo nahiyeyna wixii la isma la ekaysiin karo hadhowna wuu nuqsaamayaa wixii samarkii geedka kuba sugnaa markaa uu engeguu timir noqdo uu dhimayaa in baabkan marka lala joogo waxyaalaha isku midkee rabowgaa la isku iibinayana shardi waxayd almumaasala inay isteegiin baa shardi ahayd oo waxaa musaabadanay lafdigan dafcin oo kale dee mid kastaa markuu wixii dhibmo hadduu doone uu nuqsaamay intii uu waday uu noqon waayo ayaa wuxuu odhanayaaba dee wuxuu ku dadaalayaaba inuu wixii ama beecii fasakho ama tan oo kale oo kii kale xaqiisii kaba riixo se baa musaabano loo yidhi laakiin musaabanadu horta waa tan muxaqaladna lafdigu min alxaql xaqliguna waa meesha zaraca weeye xaqligi waa dee dhulka aan ma ahan bustaanke laakiin waa zarac hadhood arbake shaciir wixii lagaba beerayay taas baa la idhaah marka muxaqaladuna iyadii waa tanoo imika mufaacaladii laba dhinac bay kaba imanaysaaye zarac waa waxyaalaha haddee xubuub ee baxaba guud ahaan oon la goyn oo ku sugan zaracii kuba sugan ama la gooye laakiin aan laga saarin dee subulkiisii aan lagaba saarin ayaa waxaa lagu iibinayaa qamx waana noociisii ka soo qaadoo qamadi aan markaa zaracii ku sugan baa mid kale lagu iibinaya iyadana laisma leekaysiin karo xataa haddii la qiyaaso aada loogu dadaalo la yidhaah intaasay noqonaysaa wax la isleekaysiin kara maaha bal markaa taasna rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nahy ama istikraau lardi bilqamxiya bal waa in kolley musaaracadii waxyaalo badan baa inoo dambeeyo markaa suurooyinkaas bal suuradaa waan iskaba dib dhigayna xataa muxaaqaladu waa wax inoo dambaysa oo nooba iman doonta in bal taas baa samaru nakhl imaka uu yahy rasuulkii waa nahiye qaala wuxuu yidhi qaaladan ibnu shihaab baa odhanayo markii hore saciid kaba wariyey wa akhbaranii waa ii warramay saalim bnu cabdillaahi saalim bnu cabdillaahi bni cumar can rasuuli illaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu iga warramay annahu qaala inuu yihi laa tabtaacu ha iibsanin oo asamara midhaha xataa yabduwa salaaxuu ilaa waqtigii wanaagiisii iyo lagu intifaaci laha la cuni kari lahaa uu gaadho oo uu muuqdo salaaxiisu ha iibsanina waa casharkii xalay kaasi waa tan tacaawu walaa tabtaacu ha iibsanina asamara waa midhihii waa imaka geedkii timirtiiba weeye waa rudabkii waa midhihii geedka kuba sugnaa haddii lasoo gooyo weli rudab igu dhulka yaallana waa isla mid uun waayo cilladu waa maxay nuqsaantan imanayso xadiidtay asxaabu sunan ay wariyeen oo aimo kala duwana ay tasxiixiyaan ba maxaa rasuulka ilaahay markii la weydiiyey muxuu ihi ayanqusu rudabu idaa jafa rudabku ma isdhimayaa ma nuqsaamayaa markuu engego haaba yidhaahd falaa idan buuri haddaba laysuma iibin karo rasuulka ilaahayna taa uu ogaaye waxay culimmadu yidhaahaan waxa su-aashu ay tahay bal sababtan dee ama ciladan ku sugan nahyigan iyo mancintan ayuu dee u tilmaamayey uu ku baraarujinayo ah sababta la isugu diidaya waa nuqsaantaa iyagiibuu weydiiyey waa ogaa laakiin waa si uu ciladan iyo xukunkan uu iyagii utuso oo uguba caddeeyo haddaba bal masalan taas walaa tabtaacu thamara bitamri sabiibkii iyo cinabkii la isku iibinayana waa taa shardi maha geedka inuu saaran yahay laakiin wixii waa waxaan dee rudabkii weyiyo timir wa qaala saalimun saalim baa wuxuu yidhi akhbaranii cabdullaahi baa ii warramay wa aabihii can zayd bni haabitin waa saxaabi kale oo zayd bnu haabit buu iga warramay can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay isagoo isaguna uga warinaya annahu rasuulku rakhasa inuu ruqseeyey bacda dalika waa bacda nahyi can bayci samari bitamri wey intii uu nahiyey waa nahyigaa hore dabadeed intuu nahiyey dabadeed samar iyo timir in la isku iibiyo ama rudab iyo timir in la isku iibiyo intuu nahiyey dabadeed fa bacda dalika waa bacda nahyi can bayci samar bitamri muxuu ruqseeyey fii beyci alcariyati cariyadna waa taan luqa ahaan soo sheegnay cariyada iibitaankeeda la iibiyo birudabi rudab lagu iibiyo aw bitamri timir lagu iibiyo walam yurakhis fii gayri dalika taa rudab iyo samiyo dee timirtaa la iskuba iibinaya cariyada awn mooye wax kale oo baabkana muu ruqsayn halkan leeyahay xadiidku ama halkan waqafaad buu inoo yar yeelanaya ama in yar baan ku yar joog joogsanaynaa dee si aan hore u yeelaynayba kol hadduu axaadiisana islamid tahay marka jawaanib la sharxo inta kale luqad iyo sanadkiia un baan eeganaynaa kol haddaan jawaanib sharaxno ee kan wax ka baxsanba baabkiina way ku sugan yihiin saddex xadiis baa halkan istabagalay muslim moxamed ibnu raafic buu ka wariyo sanadkiisa waan aragnay waa saddex xadiis xadiidka koobaad waa kaas ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaa can beyci اlmusaabanati wاlmuxaaqala wاlmusaabana waa tafsiir ka labaadna wa akhbaranii salim bn cabdillaahi can rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam anahu qaala laa tabtacu thamara xataa yabduwa salaaxu walaa tabtacu thamara bitamri ka saddexaadna wa qaala salimun akhbaranii cabdullaahi can zayd bni haabit can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam anahu rakhasa waa saddexdaa xadiid bal haddaan su-aal aan la imaado saddexdan xadiis xagga sanadkooda waxay nooga muuqdaa miyay jiraan oo dee bal masalan la odhan karo waa tan bal eega sanadkii u fiirsada axaadiisiina eega saddexna weeye asaaniidda la eega maxaa idin muuqan kara halkaas oo idinka muuqanaya nacam sanadka iyo xadiidka waa la isla eegaan eegaya mursalnimo see buu mursal ku yahy waaya waaya wa ke marka laba xadiis baad sheegtay ka koobaad iyo ka saddexaad ka dhexana ya cabdillahi bn cumar baa ka warinayay waayo marka isagu muxuu yahay mawsuul buu noqonaya ra'yi kale yaa haya kalley waa waxyaalaha d nacam shekh maxamed dhammaan waa wada marfuuc laakiin wax ka ay ku kala duwan yihin baa jirta barhkood waa la sheegay kaleyna waxyaalahan dee dadka barashadoodu ama ruwaadda barashadoodu waa umuuraha ay tahay khaasatan in la kala garto saxaabi iyo taabici xadiidku mursal inuu yahay mawsuul inuu yahay baa lagu kala saarayaa oo waa asaas waxay u tahay saxaabiga iyo taabici gar imka saddex xadiis baa muslim israaciyey laba xadiis labaduba waa mursal riwaayada hore muxuu yihi can ibni shaab can saciid ibni musayib ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam saciid ibni musayib waa taabici wuu sheegin cidduu kaba wariy rasuulka ilaahi baa nahiyey buu hi waa mid xadiidka labaadna qaalada waxa leh zuhri baa leh ibnu shihaab baa leh saalim ma laha وأخبرني sاr بن عبد اللahi sاr بن عبد اللahi بن cmرna waaba nin isagaaba سacيid baaba kaba weynaa waa nin taaبiciyo oo dhexe isaguna muxuu yihi can rasuul الlahi ma odhan can abi can cabdالlahi meesha ma jirtay abihii ma joogo can rasuul الlahi صلى الlaهu عليه waسلم bu yihi isaguna waa mursل kale طريqa saddexaad muxuu noqday ama xadiidka saddexaad salim أخbarnii cabdالlahi عن زaيد بن hاaبت cبداللahi bn وaabه عن زaيد بن hاaبت عن رasuuل اللahi xadيiثkaa dambe isagoo xadiidkaas saddexdooda marfuuca mutaصilka ah labadan kale waa mursل marka meel baa taal mslim kitaabkiisan waxa uu yahay bal magaciisu wuxuu صaحيiح الmsند buu ahaaye أxaadiiثtaa intay marfuuca tahay isnaadkeeduna uu dhan yahay mawsuulka ayaa kitaabka asl u ahayd asl u ahayd waxaa meesha taala maxaa keenay mslim inuu labadan xadiid ee mursalka ah ee kii kale waa dambaysiiye uu wariyo bal taas oo kale mursal in muslim labadan xadiid miyuu xujaysanayaa mise ma xujaysanayo waa arrinta kale duruq kale miyaan u haynaa labadan xadiid ee bal taasa bal waa mid kolley kitaab aan habeenana aan sheegay oon kolley waxna ka soo naqliyey oo nin rashiid alcabaar la yidhaha leeyahay kitaabkana cunwaankiisa waa kitaab madbuuca dabacaad buu weliba leeyahay dabacaad dee kolley marka la eego xagga dadka wax ka qabtay kala roon oo xajmigoodu kala roon yahay oo rashiid ulcabdaar baa la yidhaahaa ma aha ninkii ibnulcabdaar ee mukhtasaru nawowi la odhanaya ama almukhtasar almukhtasar bay korkolkuba idlaaqayeen oo waxay ujeedaan de waa nawowi nuskadiisii ama mukhtasarkii nawowi oo tilmiidkiisa ahaaye kitaabkiisan manaaqibtiisana qoray kutubta kalena kaasna malaa cumdatulxkaamkiana sharxay ee waa nin ka horeeyo xataa nawiya waaba kaba horeeye kitaabka cunwaankiisu san hore usoo sheegnay waa guraru lfawaa'id oo axaadiisan muslim dhacda inqidaac jiro irsaal jiro iyo waxyaalaha caynkaasa axaadiistaas baa kalaamkiisa iyo hadalkiisu yahay ayaa wuxuu kolley si fiicanna waa usoo dhigtaaye bal wuxuu yidhaahaa ta hore haddii laba yidhaha xadiidkii labada xadiid waa mursal maxaa keenay muslim inuu soo arooriyo kitaabkiisii axaadiida musnadka uu ku soo aroorinayey ayaa wuxuu leeyahy muslim sheekhiisan moxamed ibnu raafic ayuu axaadiidani iyaday wada socotoy sidaa wada socoto ka maqlay muslimna arrin baa jirto walow dee xadiidku markuu axkaam kala duwan kulansanayo sida bukhaari iyo ragli ay googooyaan oo kalba intii ay u baahnaayeen ka soo qaadaan haddaba muslim meel meel waynu ku aragnay kitaabke laakiin inta badan isagu dee taa kuma socdo oo xadiidkii kolba intii uu baahnaa kama gooyo oo barhkood baa yidhaha sidii lagu wariyey inta lagu soo naqliyo marka isagana malaa taasaa kolley xaaladiisa uba badnayd oo dee sidii uu maqlay ee uu sheekhiisii ugaba maqlay isagoon ikhtisaar doonin isagoo cumdadu ay tahay iyo xujadu ka dambe ee mursalka ah marfuuca ay tahay mee mutasilka ay tahay ayuu usoo naqliyo bal taasba weeye xagga kalena laakiin labadanba ka saciid iyo kan saalim labaduba saxiixa way dhaceen iyagoo asaaniidoodu ay bal matalan xidhiidhsan tahay oo dee bal matalan taasoo iyaga naftoodu waa axaadiis inoo sugan saxiixa inoogu sugan iyagoo mawsuula inoo sugan ee laakiin bal arrinku dee umuurahaasna inay u baraarugtaan weeye bal matalan saciid iyo labadaa dariiqee hore waa laba dariiqoo mursala kan dambe weeye cumdadna kan dambe weeye laakiin iyaga naftooduba waa sugayn sababta uu muslim usoo arooriyey isagoon axaadiista caynkaasa dee shardigii kitaabkiisa iyo wixii kitaabkiisa uu dejiyey aanay ahayna waa muu doonin inuu kala reebreebo sheekhiisii sidii uga maqlay buu axaadiistii inoogu soo wada naqliyo usoo naqliyo waa sidii u maqlay ama moxamed ibnu raafic ugaba maqlay bal taaba wey xagga marka la eego tafsiirkii musaabada waan soo aragnay lafdigii waan soo sharaxnay inta u dambaysa ubaa u baahan inaan iyadna kuba joogsano markaa muxuu yihi xadiidkan cabdullaahi ibnu cumar zayd ibnu saabit kaba warinayo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh buu zaydna ka soo naqlinaye annahu rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh rakhasa waa rukseeyey waa shay dee wixii manceyey uu joogo laakiin dee bal baahi timi iyo wax timi daraaddeed dadkii loo fudaydiyo loo sahlay bacda dalika waa bacda nahyi can bayci samari bitamri intii uu nahiyey dabadeed nahyigaa hore ee ahaa walaa tartaacu samara bitamri oo kale ama naha can bayci lmusaabana musaabanadii baaba taas ba ahayde taa dabadeed ba muxuu rukseeyey fii bayci lcariyati cariyada iibitaankeeda cariyadna waaba taasoo bal haddaan macnihii hore luqada qaadano waaba geed timira oo ninkii lahaa manfacadeedii iyo midhaheedii cid kala siiyey geedkii isagaa iskaba leh kaa iibitaankiisa la iibiyo birudabi rudab lagu iibiyo aw bitamri ama timir lagu iibiyo walam yurakis fii gayri dalika taa kayrkii muruqseen bal baab kolley waa inta ugu inoogu ahamsan waa ilaa fi lcaraaya halkana waxyaalo iyaduna kolley umuuro ayaa inoogu yar sugan cibaaradan yaroon yar eegi doone laakiin maxay tahay cariya tan ruksadu maxay tahay waa wax laga soo reebayo musaabanadii baycu tamr bitamrigii xaaraamta ahaa shay laga soo reebo weeyo rukso ahaan looga soo reebay ee kolley xaajo iyo baahi dadkii ay u baahayn ayaa looga soo reebo shareecadii baa ruksaysay oo intaasi markaa iyaday tahay samar iyo ama rudab iyo timir laysku iibinayo in xaaraama maaha waa laga soo reebo rukso sharci baa jirta say bal markaad noqonaysaa kolley luqadii waan soo ogaanay se asalka cariya uu ahaaye bal suurooyin bay ku suureeyeen kolley suurooyinkaa culimadu midba dee suuru kuma suureeyey uu ka dhigay inay cariyadu tahay shaaficiyadoo kale ama shaafici oo kale halkan waa ka isaga uguma wada roonoo suurooyinkii oo dhan waa wada baneeya waa wada ruqseeya ruqsadii bugeliya bal suurooyinka maxaa kaba mida hadday dhacdo ruux inuu geedkii timirtaa ama laba geedba ruux kaluu siiyey geedkii waa baxay rudabkii baa ku yaalla waktigii dee intii hore o dhan waa la waraabinayo kulfaa jirtee waktigii la goynayey baa gaadhay geedkiina dhaftiisiibuu ku dhex jiraa isagaana bixiyey dee nin kaleanu siiyey ninkii wuxuu u baahan yahay had iyo goor inuu kusoo noqnoqdo uu soo galo bustaankiisii uu midhihiisan balgurto ayuu u baahan yaho had iyo goor uu soo galo waxaana yidhaaheen caadadoodna waxayd waktiyadaa midhuhu ay bislaadaan dee reerkao dhan dumarkii ciyaalkii adug adigu dadkii reerkii beertay joogi jireen oo xaggaasaa loo saari jiray midhahan daadanaya adigu bal midhihii baa la guranayay oo kale markaasaa maxaa dhacaysay ruuxii bustaanka lahaa ee ama beerta lahaa ee ninkan geedadkan siiyey ayaa dhibsanayay ninkan had iyo goor dee isagoo ehelkiisna meeshii joogo kusoo noqnoqonayo soo gelaya geedkiisan daraaddeed usoo gelaya maxaa markaa loo rugseeyey taas waa arrintan timi daraaddeed tadarukan yimi daraaddeed in geedkii rudabkii saarnaa ruux dee khibradi uu qiyaaso uu yidhaaho intaa iyo intaasuu noqonaya hadhow marka la gooyo intiiyo intii lagu qiyaasay qadarkeed oo intii in leegoo dee la miisay oo timir ah ayuu ninkii siinayaa markaa eeg rudabkiibaa isagii u hadhayo ninkiina timirta ziyaadadu hayse ayuu siiyey halkii dee dhibtii iyo tadarurkiina meesha waa lagaga badbaaday bal taasi waa mida waa baahi oo ruuxan waa suura waana sida mala suurada maalikiyadii ay horreysiiyaan arrin kale oo bal masalan iyada cariyada ay halkan markan ta nahyiga iyo ruksada ay kuba suureeyaan masalan waxaa gaadhaya waktigii dee malaa xagaagii ahayd ee kuleylkee ay ti rudalku bislaanayay dadkuna timirtii kale way ka macaantao dee waa wax cusub oo la xiisaynayo dadkiina way wada xiisaynayaan markaasaa maxaa dhacaysa waa suuro kale dad dee iyagu aan lahayn dhir timira aan lahayn rudalkii markaa aanu u sahlanayn oo laakiin ziyaado timirahoo quudkoodiia timir ziyaaday haystaan ayaa qadarna waa la koobaya maaha in laga tijaaraysanayo maaha waa wax la cunayo oo wax baahidaasi ay keentay ayaa maxaa dadkaa loo rugseeyey aan wax lahayn ee fuqaradiiba ahaye baahan inay intii ziyaadadii ama fadligii ay haysteen ee timirta ahayd ee quudkoodii ama raashin ahaan ay u haysteen inay ku ibsaay dee rudabkii iyagii qoyskooduna rudabkaa la cunayo uga qeyb galaan inay iibsadaan ay rudab ku iibsadaan macnaha cid rudab lay u tegayaan waa loo qiyaasayaa isagaa iibsanaya markaa kii faqiirka kaa hore ninkii geedka lahaa baaba dib u iibsanayay kan ninkii faqiirka ama ruuxii baa iibsanaya aan rudab haysan xataa ayaanu faqiirbaba iminka shardi kama dhigana wala asalku ta aha markaasuu rudabkii qaadanaya ee ninkii timirtii markuu wareejiyay rudabkiina waa loo takhliyeynaya intii baa loo daynaya bal si uu intaa uba intifaaco bal taasna iyadna waa suuro labaad kolley labada suurana waa ruksa uun waa arrinkii waxaa ku sugan musaabanadii way ku sugan tahay baycu suxudab ama samar bitamri dii manhiga ahayd baa ku sugan ee waa rukso la rugseeyey intee la isu rugsaynayaa baabka akhirkiisay noogu iman oo walma shan awsuq ama shan awsuq wixii kaba yar waa wax cunid loogu talagalay maaha wax tijaaro iyo inay baacumushtari gelayso taas maaha oo bal waa qadarka qadarka wixii ka badnaa iyadii ma badnaanaanayo bal arrinku kaasba weeye wixii intaa dhaafsanna marka dambaan si yar arki doona taas waa mid cibaaro kale imaka halkan taalo fii bayci lcariyati birudabi aw bitamri cariyadii waa tan waa samar alcariya horta fii bayc alcariya geedka lama iibinayo waa fii bayci samar alcariya geedka noocaas ee cariyada lagu magacaabayay midhaheedii ama rudabkeedii baa la iibinaya maxaa lagu iibinayaa birudabi aw bitamri bal timir waan garanay ee hadday rudab iyo rudab tahay oo laba rudaboo laisku iibiyo dee kani waa haysaa kana waa haysaa maxay baahidu noqonaysaa suuradan maxay tahay imaam nawowi walow aanu halkan ku qabanin baabkii akhirkiisii unu geeyey markuu baabkii dhameeyey lafdiga geeyey ayuu xadiidka soo qaatay oo markaasuu leeyahay xadiidka haddii waa awdan aan ka dhigna litanwiic litanwiic markaan kaba dhigayna markaa maxay noqonaysaa inay bannaan tahay ruksadii ay ka mid tahay geedkaa rudabkaas iyo rudab kale in la iskuba iibiyo rudabkaa iyo timir in la isku iibiya labadiiba ay ruksadii ay kaba mid yihiin markaa awdi waa litanwiic marka wuxuu leeyahay awjuh xagga madhabka maaha aqwaasha shaaficiya waa asxaabtii asxaab alwujuh ahayd aqwaashoodii inay markaa awjuhda qaarkood oo ah rudab cala nakhl geedka saaran in rudab la gooyo dhulkii saaran laguma iibiyaa inay bannaan tahay waa haddaan awda litanwiic ka dhigno laakiin wuxuu dooranayaa inay awdani lishaki halkan tahay dee wixii riwaaya riwaayaadka kale ku yimaadeenna timir bay ahayd iyadana laiskuba iibin jiray halkan lishaki ay too riwaayadan intoodii badnayd kumay tegin buu leeyahay khaasatan madhabkuu sheegaya bal taas oo kale kumay tegin ee waa lishaki macnaa rudab iyo timir xaafid ibnu xajarna kolley hadalka nawiya xataa waa soo qaadaayo riwaayaad buu eegaa kala duwan oo xadiidkan duruqdiisiibuu tatabucaa iyadoo dee duruqdiisa ay ka muuqatana inay awdu litanwiic tahay bal markaa dee qowlkan labaad ee iyagu sidaa kuma tegaya ama wajkan labaad baabay xujo u noqonsan isaguba yidhi arrin kalena barhkood waxay leeyihin waa marka ama laba noocoo kala duwan ay tahay ine anwaac buu noqonayaa rudabkii in hadduu nooca keliya uun yahay wax faa'iidoo kuma sugani ma jirta anwaac kala duwan marka ay tahay iyo waxyaalahaas ayaa haddii bal aan awdan aan litanwiic kaba dhigno ay noqonaysaa bal taa weeye walam yurakis fii gayri dalikana macnuhu waa maxay rudabkaa iyo timirtaa mooye wixii aan ahayn maxaaban gelin karnaa cinabkii iyo zabiibkii oo kale ruuxuu zabiib buu haystaa cinabkan inuu ku iibsaduu doonayaa tan oo kale miyaan uga qiyaas qaadana waxyaalo kala duwan bay wadaagsan jireen oo xaggan zakada iyo umuuray wadaagsan jireen miyaa looga qiyaas qaadan karaa cinabkiina waa la haleeshiinaya haddaan bal imaka nidhaahno kan mooye wax kalaa lama ruqsayn waxay tahay inaan cinabkii la haleeshiinay kolle bacda shaaficiya qowlkood weeye ahla daahirna qowlkood weeye laakiin qowlka shaaficiyada mashhuurka cinabka oo kale halkan in la haleeshiinayo barhkoodna waabay kasii waasiciyaane laakiin taa mooyaane cariyada mooye laakiin wixii kale ay ka dhalanaysay baycu ruda bitamr rasuulka ilaahay ma ruqsayn bal axaadiisna way noo soconaysaa xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cumara can zayd bni haabiti ana rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam rakasa waa fudaydiyey ruqseeyey atarkiis atasiil weeye lisaaxibi اlcariyati ninkii cariyada lahaa an yabiicahaa ay an yabiica hamaratahaa weeye geedka maaha waa hamaradeedii inuu iibiyo bikharsihaa waa qadarkeed uu ku iibiyo kharsi barhkood ha-doo la kasriyey kuma dabdiyeen bal taasu baabay ku gaabsadeen oo ta kale yar fogeeyeen kuwa qaarkood fadxadiina weyna labaduba way banaantahe laakiin kharsiga ayaaba sii mashhuursan buu leeyahay bal kharsi haddii la yidhaha masterkii buu noqonaya waa qadaritaankii la qadarayay ee inta uu imanayo ruux khibrali amaa bikhirsiha haddii la yidhaha hada la kasriyo waa ismun lishay lmakhruus waa shayga magaciisii dee la qadarayay oo kale bikharsiha oo min atamri intuna waa albayaan oo min atamri timir ah in lagu iibiyo ayuu ruqsayay bal saaxib alcariya dee haddii aan ka dhigno ninkii geedka lahaayee geedkan sidiisaba uba lahaayee midhahan uun bixiyey kaas baa muxuu u ruqseeyey inuu rudabkeedii kuba iibiyo waaba maaligii laakiin waxa weeyaan labada xaalaba way bannaantahay waa taa aan leenahay ama waa kii dee lahaa midhahan geedka yaanu lahaaninba midhahan kuba intifaacayay ayaa inuu kuba iibiyo rudabkeedii intii dee samarada ahayd ee lagu qiyaasay la leeyahy intaasoo saac bay imanaysaa wax u dhigma oo dee iyada la la miisayo oo timir ah inuu kuba iibiyo ayuu ruqseeyay suuradana labada dhinacba waan soo suuraynay macnuna waa ruqso weli ma aha ruqso mudlaqa ee qadarkiibaa inoo dambeeya in baa la leeyahy inta ayaanay dhaafinbe وxdثnي يحyى بن يحyى qال أخبرnا سلyمان بن بلال عن يحyى بن سعيد qال أخبرnي نافع أنه سمعa عبدالله بن عمر يحdث نافع baa مqلay عبدالله بن عمر oo waramayo أن زaيد بن ثابت xdثه xadيiثkan koley drqdiisa in uu iبن cمر waa intan rufsadayo زayd buu kaba warinaya نahyigan ah byع smr bتmrina de waa sida la-aan baabu kuba warinaya ruwaadda qaarkood bay ka dhacday inay labadiiba israaciyeen oy kaba dhigeen waa sida la-aan laakiin idraaj baa shiraya waa kan muslim inoo kala saaraya oo zayd wixii uu kaba wariyay waa intani ana zayd bna haabitin xadatahu ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam rakhasa waa rukseeyey fi lcariyati cariyadii yaakuduhaa xaal ay qaadanayaan ahlulbeyti dadkii ahlubeytka ahaa bal haddaan kii lahaa kaba dhigno raqabada lahaa oo isagii dhibsaday kan had iyo goor ruuxan usoo gelgelayo doona inuu iska khaarajiyo oo iyadii intii dee loo qadaray wixii timir kuba bixiyey ahlubeytki markaa ciddii lahayd bay noqon kii la siiyey ee geedka manfacadiisa la siiyey oo iyagu aan sugiba karahayn iyagu taasi eg ma sugi karayaan tii in rodobkii saarnaa bay iska iibinayaan oy timir ku iibsanayaan waa suuro suuro saddexaadna waa ta aan sheegno ruuxaan lahaynba yaa geedba la siinin oo waqtigii rudabku markuu gaadhay doonay dee isagiiyo qoyskiisii inay rudab helaan fadli timiroo ziyaado ana haysta oo timirtii u haysay rudab cid kale kagama iibsaday hadda markaa isagu cariyo iyo geedkii ma laha kii la siiyeyna maaha kii bixiyeyna maaha bal iyadna waa ruksadii unbay kaba mid tahaye waa rukseeyo waa umuuro intaba suurooyin la sheegay weyo marka la eego shaaficina suurooyinka o dhan ba u baneeya marka isagaana xagga marka la eego suurooyinkii riwaayaadka kuba yimi waxba kamuu tegin isagiyo halkan isagaa dee ugu awleysan marka la eego si dhan qaadashadeed weeye yaakuduhaa ahlulbeyti bikarsihaa ama bikhirsihaa waa qadaritaankeedii samartaas ama cariyada wixii kuba sugnaa qadaritaankeedii oo tamran dee waa min jihati tamr waa xag timireed marka loo qadaro yaakuluunahaa xaal ay cunayaan rudaban oo iyaga timir ay haysteen bay wixii ku iibsanayaan rudab ahaan bay kuba qaadanayaan waaba taa ahlubeytkii waa suuradii saddexaadeen sheegaynaya waabay noqon kii kale isagu adigu intiiba way noo wada noqonaysaa waa lagu wada xambaari karaaye laakiin waa ruqsa un weeye asalku mancin buu ahaa waa musaabano wax banaan may ahayn laakiin intan shaarici baa kaba soo reebay waa tasniya xaggii sharciga maslaxadee shaarica isagoo de ay tahay dadka xaajadoodii iyo baahidoodii iyadoo la eegayo وxadثna محamed بن mسنى qال xadثna cabdالوهاaبي qال samictu yaحya بna سacيidi yaqul أخbaranii نaafiع bhada الإsناadi mثlh waa xadiidkii mid laba mida وxadثna yaحya بn yaحya qal أخbarana hushaym عan yaحya بn سacيidi bhada الإsناadi waa yaحya بn سacيid الأnصarي isaguna yuu ka warinaya naafiع غayra lakin anahu qaala wuxuu yihi waa hushaym riwaayadiisan uu yaحye ka warinayo maxaa cidda tidhina waa isagu yaxya weeye yaxyaa leh yaxya ibnu saciid baa leh waalcariyatu cariyadu annakhlatu waa geed timira oo tujcalu loo yeelayo lilqowmi qowm baa la siinayaa fayabiicuunahaa way iibinayaan iyagii maba sugi karayaan intaasoo way ku iibinayaan bikarsihaa waa iyada qadarkeed iyo qiyaasteed oo tamran timir ah ayay kuba iibinayaan ama tamran tamar ahaan ayay ugu iibinayaan taas baabay tahay waaba adigu waa suurooyinkii mid kaba mida yaxya ibnu saciid baana hadalka lee وxadثna mحamed ibn رمح بn المهاaجiri qala xadثna layث عan yaحya بn سacيidi عan naafiع عan cabdاللahi بn cmra أnahu qaala xadثanii زayd بnu haabitin زayd ibnu haabit baa ii waramay oo wuxuu igu waramay ana rasuula الlahi slى الlaه عalيه وasلم rakasa fii bayci alcariyati fii bayci samari alcariyati cariyada samarkeeda iyo rudabkeeda oo la iibiyo bikarsihaa waa qadarkeed karsiguna waa iyadoo ruux eegu yidhaha intaasay noqonaysaa intii deeto markaasoo tii kale iyada waa la miisayaa waana la kala qaadanayaa lagu iibiyo dee midna wuu qaadan timirtii kii kalena geedkii baa lo fara looga qaadayay bikharsiha tamran oo timira qaala yaxya alcariyatu an yashtariya inuu iibsado weeye alrajulu nin samara nakhalaati waa dhir timira midhaheed iyo rudarkeed liطacaami ahlihi ehelkiisa cuntadoodo dee rudaban waa rudab ahaan ah inuu u iibsado bikharsiha qiyaasteedii iyo qadarkeedii oo tamran timira uu kuba iibsado ama lidacaami ahlihi rudaban xaariya samarkaas bikharsiha tamran oo min tamrin timira uu kuba iibsado macnaa waa suuradaa hore aan soo sheegno nin baa dhir timira rudabkii saarnaa buu iibsanayaa muxuu iibsanayaa ehelkiisu say u cunaan ay uguba intifaacaan muxuu ku iibsanayaanu isagu bixinayaana inay hadduu lacag bixinayo iyada ishkaal ma jiro wax kale oon dee jinsi kale hadduu ku iibsanayana ishkaal ma jiro arrinku waa labadan shaye isku midka ah ee hadhow aan la garanayn maantaas isleekaantoodii tan baa mancintu ay tahay markaa kharsigeediioo timira ayuu ku iibsanayaa isagii rudabkan ehelkiisa ay cunayaan baan u iibsanayaa kaas bay cariyadu tahay bal suurooyinkii dhowrka ama saddex suuraan sheegnay waa mid kaba mida un وxdثna بن نmayr qال xdثna abي qال xdثna عubaydاللahi qال xdثnii ناaفiع عن بن cmر عن زayd بن ثاaبت أنa رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم رkصa waa rqseeyey في الcرايا waa taa جaمع cariyة weeye waa في byع الcرايا maxay buu rqseeyey an tubaaca in la iibiyo waa samarteedii midhaheedii rudabkii bikharsihaa ama bikhirsihaa waa iyada qadaritaankeedii iyo kharsigeedii oo kaylan kayl ahaana kii kale waa la miisayaa iyadina waxaa leeyahay intaas bay kayl ahaan ku imanaysaa tii baa layskuma iibinayaa وxadثnah بن المsنى qال xadثna yaحya بن سacيidi عan cubayd الlahi bhada الاسناadi وqاala an tuukada in la qaato ayuu rukseeyey bkarsiha in lagu qaato himaarta de waana maxaa lagu qaada bkarsiha iyadoo de muqaabil timireedna uu jiro وxadثna abالربيع وأbو كاmir qال xadثna حmاad xa وxadثnيhi عalي بن حجri qال xadثna ismاعيل ismاعيilkana waa ina ibrahim isago halkan kilaahuma can أyuba ismaaciil iyo xamaad labadooduba ayuub bay kaba wariyeen can naaficin bihada اlisnaadi ana rasuul llahi sal bihada isnaadina waa can ibni cumar can zayd ibni haabit weeye ana rasuul اllahi salى اllahu عalيyه wasalam rakasa waa ruqseeyey fii beyc اlcaraaya bikarsiha fii beyci samar اlcaraaya bikarsiha waa dee kallay laqbadna haatan way isu keen gaadhaan filayaan وxadثna cبdاللahi بن مسلمة القعنبي qال xadثna سlayman yعن بن بلال عن yaحyى وهو بن سعيد عن بشhayر بن يسار عن bعض أصحاabi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم بشhayر بن يساar bu wuxuu ka warinaya أصxaabtii rasuulka ilaahay kuwa kaba mida bacdigood oo min أhli daarihim xaafadooda waa reer bني الxاarثة ee dee waxa weeye xaafadooda iyo dee markaas ehelkeedii kaba mid ah oo min ahli daarihim waa suu dee nawi kuba fasiraya wuxuu ujeedaa uun min bani xarisata waa reerka reer bani xarisata dad kaba mid ah oo daartana almaxalla ama xaafadii la deganaa buu ujeedaa dee reerreerba looba deganaa ayuu kaba wariyey yuu kaba magacaabay minhum dadkaa waxaa kaba mid ahaa sahl bnu abi xasmata hadhowna xadiis waxaa inoogu soo socdaa raafic ibnu khadiijna waa inoogu soo socdaa labadaa saxaabi buu kaba magacaabay bal taasba weeye ana rasuul اllahi salى اllahu alay waslam ballaqbada waan gaari doonaa sanadkaa in yar kollay waxoogaa fawaa'ida oo dee nawoy uu dheereeyey waana umuuraha kollay faa'iida inoo leedahay bal fahamkeeda iyo isxusuusinteedu kollay waa nooc yar macaarifta isnaadka iyo ladaa'iftiisa bal iyaa tadriib ahaan iyo isxusuusin iyo bal isku baraarujinsa dee bal umuurahaas ay tahay ayay tahay oo dee waa shay mufiida isagoo waxyaala horeo lamidaba uu soo sheegay bal intaan intaa gaadhin horta waxaa sanadka ku cusubuun kushayr ibnu yasaar sahl ibnu abi xasmata waa nin saxaabiya waqtigii rasuulka ilaahay uu wafaadayna sideed jir buu ahaa taasba abu xasmahana cabdullahi ibnu saacidata ama caamir ibnu saacidata ayaa la yidhaahaa bal waana saxaabi yar isagu laakiin bushayr ibnu yasaar waa nin taabiciya magaciisana iska jira bashiir maahae waa bushayr waa sia inoo xarakaysan wax bushayr la yidhaahna kollay labada saxiix iyo laba nin unbaa ku sugan isaga iyo nin kale oo waa isagaoo bushayr ibnu yasaar la yidhaaho iyadii aynu muqadimadii kusoo marray kitaabka meel aan muqadimada ahaydna keedna kagama sugna bukhaari ha kuma sugnaado ee waa bushayr ibnu kacb la odhanayay oo aynu kusoo maray bal isagoo ibnu cabaas axaadiid sheegu ku lahaa maxaad ibnu cabaasoo axaadiisayda u dhegaysan ladahayo taasuu lahaa ibnu cabaas markii hore markana la yidhaha rasuulka ilaahay baa yidhi dee waanu ruuxan xaggiisaanu usoo degdegayna eegaynay u dheg raaricinayna laakiin dadkii markay awr hayiine iyo mid layliyaba ay fuuleen imaka cid aan axkaam dee garanayna cid kale axkama a qaballa buu leeyahay markay dadkii ujeedadaas waa taabici bu haysta bushayr ibnu kacb labadaasa horta wax bushayr la yidhaha jira wixii kale suurada libashiirun bay noqonayaan labadaas baa labada saxiix bay nooguba sugan ninka bushayrna waa nin dee markaas kollay aan axaadiiiisu badnayn laakiin dee nin iqa ah oo waxaana uu xadiidkan oo dee uu soo celcelin doono imaka saddex goor iyo xadiid kale oo halka qasaamo inooguba iman doona waxa weeyaan oo isagana saasoo kale usoo celcelin doono labada xadiis buu kitaabkeenan kuba leeyahay waa bushayr ibnu yasaar arrinka annawowi sheegayana bal waxoogaa waa dee yartaa taaban ee wuxuu leeyahay xadiid isnaadkan imika aynu dhammaynay qaybo iyo anwaac baa ku sugan marka la eego cilmiga isnaadka macaariftiisa kaba mid ah waduruqihina way ii taallaa min macaarifi cilmi lisnaad waduruqihi umana malayn maayo kelimadu kutubtana lefteede inay kelimadu taa tahay oo duruqihi qolooyinkiina sharaxaysa maxaa bal eega intaana wax odhan halkaa xadiidkan markuu qabanayay fi hada اlisnaadi anwaac min macaarifi cilmi اlisnaadi ya maxaa duruqii baa taala qaas dabcadii hore bal aan bilaa raqamka haydiya haysta oo dabca bilaa raqama halkaa maxaa taala eeg xadiidkan imakaan hayeen xaggiisa hoose min macaarifi cilmi اlisnaadi ya duruqi maqaaf baa taala misefa baan doonaya ku ya me kutubta maan sheega dee qolooyinka daydaya la sugaya iska dhaafaa bal waayi waan u laabmi doonaa kuwii hore boqolkaa soddood hortood lamadbaceeye waa suurtagal inay durafihii tahay oo macnaa had iyo goor durufta isnaadka ka cabiraan duraf waa jamcu durfatin oo oo waxyaalaha la jeclaysta ee dee ay lahayd nafaa'ista ee ladaaifta cilmiga isnaadka ah oo bal markaase laakiin kale duruqdii isnaadka ma noqonaysa halkana waa duraftiisa waxyaalaha dariifka ah ladaaifta ah ee isnaadka macaariftiisa kamida markaa muxuu horta sheegay isnaadku dhammaantii qacnabina walow mar dambe meel kala degay dee asalkiisa areen madiinaha waa isnaad madaniya ayuu yihi muxuu inoo kordhiyey صaxiixa muslim in sanad min awalihi ilaa akhirihi reer madiinaha uu saa isu raacay naadir buu kuma yihi waxaa inaogu badan nimankaa reer ciraaq sanad kufiya sanad basri ko kol bay dhowr sanad israacan iyaga reer kufa iyo reer basre iyo laakiin sanad madaniya una min awali ila akhiri kitaabka waa ku yaraya waa arrin horta waa durfataas ama ladiifo arrinka labaad muxuu leeyahay saddex reer ansaara oo reer madina oo midkood mid maka midkood maka kale ka warinayaana waa ku sugan yahay taasina naadir bay too yaxya ibnu saciid alansaari waa dee ansaar busheer ibnu yasaar waa ansaar sahl ibn abi xasma waa ansaari reer madiina awli waa nin kala warinayaan iyadna asaniinda aad bay uguba yar tahay bu yihi oo aad bay uguba yar tahay oo taasna waa arrin kale arrinta labaadna waa arrin aynu dee hore usoo ogaanay oo muxuu yihi marna muxuu yihi sulaymanu yacni ibna bilaalin yaxya wahuwa ibnu saciidin yacni iyo huwa ayaa meeshan soo gashay arrinkuna waxa weeye hore taa usoo sheegaye faa'iidada yacni iyo huwa ay leedahay markii uu xadiidkan muslim warinayey ibnu bilaal iyo iyo ibnu saciid midna riwaayada kumay jirin hadduu isagu iska raaciyo un ine wuxuu leeyahay hebel baa saa yidhe waxay noqonaysaa ruux waxaanu o dhan uu ka yeersiinayo been baa soo gelaysa dee in la gartana waa loo baahday si haddaba aanay riwaayana u noqon oo looga nabadgalo been in looguba dhaco tacriifkiina looba helo ayuu yacni iyo ulaba yimi waayo raawiguma laha sheekiisa carabkiisa wixii uu kaba maqlay inuu wax ku ziyaadiya haddaanu kaba socon ina wuxuu leeyahy isagaa saa yidhi wixii aanu odhanna markaa ma odhan kara isagaa saa yidhi arrinku waa taas qacnabina waa kanoo iyo bushayr waa xaggii bal matalan dabdigii asmaada ayay inta inta kale tahaye bal waa umuurihii waxaa kaloo arrin kale ah iyada taa bal dabdigan iskaba dhaafaya qacnabi iyo awowgii loo nisbeeyiyo taase waxaa kaloo riwaayatu taabiciyin can taabiciyin yaxya iyo cabushayr bay ujeedaa iyada taas arrinta kale uu sheegay waa maxay qowluhu can bacdi asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alay waslam minhum sahl bn abi xatma oo halkan iyadna faa'iido weyn baa uu sheekhu tilmaamaya oo arrin kolle kutubta musalaxana ay kaba hadlaan oo shaksi hadduu xadiid buu ka soo qaad saddex iyo afar iyo ama laba iyo wax ka badan buu xadiid kaba wariyey xadiid buu kaba wariyey xadiidkii haddii midba qeyb lahaa oy saas oo kale ma kala reebi karo ma kala reebi karo de haddii kale ninka kale riwaayadiisiibaa kan riwaayadiisa mudraj ku noqonaysa xadiidkii way la wada way wada wadaagsadeen way u dhan yihiin xadiidkii oo midkood imaka kan kale waxma dheero oo kale taas baa maxaa banaan hadduu midkoodna daciifiya midna saqaye iyaduna lama goyn karo oo walow dee kolkol maytaas haddii ay wax meesha uu leeyahy kan daciifkao ziyaadihi ayaan la goyn karin kolkol waa la goyn karaa laakiin muxuu leeyahay suuradana isagoo ruuxi dee jamaaco xadiidkii kaba wariyey xadiidkiina aan idraaj markaas soo gelayno midkood riwaayadiinta kale aanay mudraj ku noqonahayn inuu dadkii qaar sheego qaarna uu kaba tago shay jaa-iza weeye waa sa uu yeelay oo wuxuu ihi jamaaca ii warantay can bacdi asxaabi nebiy bacdiguna qaliil iyo yar iyo katiirba waa noqon karaa waxaa ka mida sahl markaa dad buu ka tegay eeg bacdigii sahl buu ka magacaabay in buu kaba tegey markaa taasoo kale haddii jamaaco hiqaat ah hadduu nin daciifa iyo nin kale ay meeshii wada socdaan xadiidkiina kani qeyb lahaa iyada markaa ma xadfi karo walow haddii aanu xadiidka ay wada lahaayeen oo wax isaga riwaayadiisa halkan kasoo raacaya ay jirin ee ay sameeyaan kolkolay ragga qaarkood ee raggan kutubta liiba ay kaba dhacday inay xadfaani marka in barhkood la xadfo badna lagaba wariyo taas banaanideed waa halkan ay inooguma sugantay waa ujeedado ladaa'ifta ama macaarifta isnaadkan inooguma sugan waana arrin muhima sheekh faa'ido fiican oo inoo soo dhigtay xadiidkii baan wadayna minhum sahl bn abi xasmata ana rasuul llahi salى اllahu عalيه wasalam naha waa nahiyey can bayci samari bitamri in samarkii imaka halkan maxaan wadnaa maha samar kasta midho kasta mahayne laftigu waa midho imaka midho kasta maaha waxaa loo jeedaa rudabkii baa loo jeedaa ama midho kalo oon timirba ahayn eeg haddii lagu iibinayo timirtii waxa laysu diidayaa ma jirto oo ninku taas oo kale imaka waxaanay kaba dhaxayn xataa dee waa kan nooc keliya weeyaan can bayci samari bitamri wa qaala waxaanu yidhi dalika waa iyadoo rudab iyo timir hadhow kala badnaan doona laysku iibiyaa arribaa ribo weeye oo midkood baa dee ziyaadadu xaggiisa ay maraysaa tilka almusaabanatu tilka taasi almusaabana waana nooca musaabana laha musaabanadisa marka hore baan soo aragnay waa baycu samar bitamri ama baycu zabiibi markaa cinab ila lakina anahu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh rakhaso waa ruqseeyey fii bayci lcariyati waa cariyada samarkeeda oo la iibiyo timir lagu iibiyo annakhlati wanaklatayni alcariyaan ka bedelaynaa waa fii bayci samari nakhlati iyo wanaklatayni geed ama laba geed midhahood oo la iibiyo oo yaakuduhaa ay qaadanayaan ahlulbeyti ahlulbeyt ay qaadanayaan oo dee way iibsanayaan waa turudabki bikharsihaa qadarkeedii ama wax dee iyada qadarkeedii ah ayay kuma iibsanayaan oo tamran timir ah ya'kuluunahaa xaali ahlubeytkaasi ay cunayaan rudaban xaalay tahay rudab waa cibaarada in markii horeba soo maray aan kuna soo yar joogsanay ujeedadeedna aan sooba caddaynay intaas baa rasuulka ilaahay ruqsayey weli waxbaa inoo dhiman qadarka ay ruqsada ku joogsanaysaa weli inoo dhiman oo inaan gaadhin وxadثna qتaybaة بن سacيidi qal xadثna lays وxadثna بن رمxi qal aخbarana layث عan yaحya بn سacيidi can bashayr yaحya بn سacيidkii hore alanصaari un weeye maha qaطaan can bashayr بn yasaarin can أصxaabi rasuuli الlahi salى الlahu عalيه وsلم waaba asxaabtii rasuulki ilaahi sahl baa kamida raafic بn khadiij baa kamida anahum qaaluu waxay yidhaaheen rakasa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay uu ruqseeyey في byc اcariyati في byc samr اcariyati bkarsiha ama bkirsiha labada xarakaba way banaan yihiin tamran waa kabsigeedii oo timire in lagu iibiyo ruqseeyey وxadثna mحamed بن msنى واسحاaq بن ibrahim وبn abi cmra جamيiعا عan الثaqaفiyi saddexdan sheekh waxay ka wada wariyeen haqafi cabdالوahaab qaala wuxu uhi markaa haqafi baa leh samictu yaxya bna saciidin waa alansaarigii waana xadiidkii oo duruqdiisii inoo soo noqnoqonaysay waatan abushayr lahayn xadiidku uu soo noqnoqonayaa waa xadiid keliya un qaala yaqulu akhbaranii bushayr bnu yasaarin can bacdi asxaabi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam min ahli daari dadkii xaafadooda dadkii reerkoodii xaafadooda daartuna waa almaxalla maha gurigiisii oo daartii ima gurigi loogama jeedo waa xaafadii ay deganaayeen reer bani xarisataa deganaa ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam naha fadakara wuxuu sheegay waxa sheegaya imika waa cabdulwahaab athaqafi inay isagaa sulayman ibnu bilaal laba siman oo si sulayman ugaba wariyey yaxya ayuu isaguna yaxya ugaba warinaya muxuu sheegay bimili xadiidi sulayman bni bilaali dakara markaa adakr ama faacilka dakaraad waa cabdulwahaab athaqafi taasba weeye bimili xadiidi sulayman ibni bilaali sulayman bni bilaal can yaxya غayr lakin ana isxaaqa isxaaq iyo wabn almusanaa jacalaa waxay ka dhigeen makaana riba azamna zamni bay kaba dhigeen waqaala bn abi cumar in abi cumar muxuu yihi arriba maxay tana tahay waa sheekha ixtiyaadkiisiyo dee furuuqdii u yar dhexaysay ruwaadda iyo sheekyada iyo taas u ilaalinaye eg sad maxamed ibn musane iyo isxaaq ibn ibraahim iyo ibn abi cumar waa sheekii muslim halkan sheekyadii muslim horena xadiidka cabdullahi ibn maslamata alqacnabi ayaa xadiidka looga warinayay xadiidku laakiin wuxuu isugu imanayay yaxya ibnu saciid alansaari ayuu isuguba yimi markii hore xadiidka yaxya ibnu saciid alansaari maxaan soo aragnay inuu yihi nahaa can bayci samari bitamri wa qaala dalika aribaa tilka almusaabanatu lafdigaasaan soo aragnay saddex sheekh baa imikana halkan yimi oo xadiidkii isaga cayntiisii warinaya sheeka yaxya ibnu saciidna dee cabdilwahaab ayay dariiqiisa kaga wariyeen marka maxaa isxaaq iyo ibnulmusana iyagu maxay yidhaaheen xadiidku waa kii hore ee markay soo gaadheen dalika ariba ayay halkaa maxay noqotay dalika zabnu halkii arriba bedelkeeda waa zamni iyadno de waa musaabanadii baycu samar bitamri musaabanaaba la yidhaahaa marka halkan dalika riba bedelkeeda ayay labadooda maxay yidhaaheen dalika zabnu ama isagu ibnu abi cumar riwaayadiisa maxay noqotay sa kii hore dalika riba isaga dalika riba waana wax keliya tegayaano azabnu ee waa almusaabana baycu tamri wa tamri waxaa loo xarimaya waa ribanimadan soo gelaysa taasba wey intan buu deeta sheeku halkan inoogu sheegay raximah llahu tacaala waxadaثanahu camru ibn qidu bnu numayri qaala xadaثana sufyaan bnu cuyaynata can yaxya bni saciidi عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو xadيiثi mararkii hore xadiiثkoodii wax laba mida eg yaحya بن سacيid hayso imika سفyaan بن cuyeyna ka warinaya markii hore yaa kaba wariyey mar waxaan soo aragnay cabdالوahaab الثaqفي baa kaba wariyey marna layt بن سacد baa kaba wariyey marna سulayman iبن بilaal baa kaba wariyey kuwaasuu sheegaya oo wuxuu leeyahay riwaayada سفyaan waxay la mid tahay dee xaggii macnaha raggaa hore ee lays iyo sulayman iyo markaas cabdulwahaab riwaayadoodii bay naxwigee tahay xadaثna abubakr بn abi shaybata وxasan بn اxulwaniyu qala xadaثna abu usamata can اlwalid bni kasiiri xadaثanii qala anahu qala xadaثanii bushayr bnu yasaar waa dariiqii u dambeeyey duruqdiisii mawla bani xarisata ninku markaa waaba mawaalidoodii maaha nin isagu reerkii kaba dhashay laakiin mawaalidii reerka weeye axaadiistiisu yaanay badnaaninba wataan si aan soo sheegnay waa nin bal maalan mana aha sulayman ibnu yasaarkii isaguna mawla ahaaye fuqahadii madiine toddobada ayd ka mida walaalkii maaha magacan ubaaba kulmay ibnu sacadna wuxuu kaba soo noqon inu kana sheikhan kabiira faqihan qad adraka caamata asxaabi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam asxaabtii rasuulka intoodii badnayd waa soo gaadhay wa kana qaliila alxadiidi lakiin axaadiistiisu way yar tahay kitaabkana waa tan aan leenahay laba xadiid unbaaba ku leeyahay xadiidkan imanka duruqdiisa ay noo dhammaatay iyo xadiid qasaamo aan kuba arki doono insha allahu tacala markan gaadho wuxuu yihi bal markaas ana raafica bna khadiijin eeg waa nigii hore usii sheegee waa yaa ka mid ahaa saxaabadii raafic bna khadiijisna iyo wasahl bn abi xasmata xadaثaahu labadoodan baa u warramay oo bushayr bay u warrameen waxay ugu warrameenna ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam nahaa can اlmusaabanati musaabanadii waa nahiyey waa maxay asamari bitamri ka bedel musaabanadii waaba tan waa asamari bayci samari bitamri rudab in timir lagu iibiyo maha midha dhammaantooda samar ee waa rudabkii ilaa asxaab alcaraaya waa dadka ahl alcaraaya mooyaane fainahu qad adina lahum inay rutab iyo timir isku iibiyaan xuduud ma inoo dambaysa iyaga waa u rugsaya asxaab alcaraaya lakiin wixii kale iyaga xaaja keentay xaajadii baa lagu gaabsanaya wixii anta ahayn wax banaan maaha xadaثna cabd لlahi بn mslmة bn qacnab qala xadaثna malik xa وxadثna yaحya بن yaحya wlftu lahu cabdالlah بn mسلمة بn qacnabna kole waa imaam aad iyo aad u jaliila marka la eego cibaade ahaan iyo cilmi ahaan iyo dee taqوى ahaan iyo kole waa taas muslimna waa ragga uguba ninka ugu weyn sheekadiisa ugu dawaaweyn weye hore u dhintayba dee waa waqtiyadii rixladiisii koobaad markuu dee wadankiisun kaba soo baxay ayuu wax kaba maqlay waxadana yaxya ibnu yaxya walafdu lahu qaala yaxya ibnu yaxya isagoo lafdigan soo socda isagaa le wuxuu yihi qultu limalikin uu ku dul aqriyaya weye malik baa waxaan ku idhi xadaaka daawud bnu lxusein xadaaka daawud bnu lxusein miyaa ku waramayo can abi sufyaana mawla bni abi axmeda mawla bni abi axmeda wuxuu kaaga warramay abu sufyaan oo ina abi axmed mawlihiisa ahaa can abi hurayrata isaguna abu hurayra abu sufyaan mawla bni abi axmed kolley daawud ibn lxusein baa wax ka warinaya isaguna waa nin siqaa daawudkani barhkood baaba yidhaha dee ra'y alkhawaarij baa malaa dee ay ku tuhmeen kol markuu cikrima uu kaba warinayo cikrima mawla bni cabaas bay xadiidkiisa yidhaahaan way daciifiyaan abu sufyaankana imaamku raximah اllahu tacaala waa nawowi wuxuu ka soo noqonayaa alxaakim abu axmed xaakim dee kolley malaa waxaa dee inagu badan oo dadku had iyo goor la maqlaa markan la leeyahay xaakim baa soo saaray xaakim baa wariyey ibn اlbayic imaamkan la yidhaha moxamed ibn cabdillaahi waa saaxibu lmusadrak xaakim abi axmedna waa nin sheekhadiisia ka weyn isagoo kitaab kunyooyinka iyo buu leeya alxaakim alkabiir bay idhaahaanba waa nin xaafid ana ahaa ayaa wuxuu kasoo noqonayaa kitaab buu leeyahay xagga kunyooyinkaa malaa xagga kunyooyinkaa malaa ma ahay de waa kitaabkiisa abu sufyaan hada man laa yucrafu ismuh waa siuu leeyahy abu sufyaankan magaciisii dadka aan la garanayn buu kaga mid yahay mawla abi axmedna waa la idhaha mawla ibni abi axmedna waa la idhaha waxaana uu yahay reer beni cabdi ashal buu mawlo u ahaa ee waxaa loo yidhi mawla abi ibni abi axmed ninkan buu la saaxiib ahaaye uu la fadhiisan jiray oo markaasaa loo nisbeeyo waa nin reer madiina oo hiqa almugbal wasan laakiin culimada qaarkood ragga xufaada barhkood baa magaciisa khusmaan bay kuba sheegaan oo magac bay u sheegaan khusmaan laba idhaah in axaadiisa badan oo saasare ma aha ab ibnu abi axmed kan loo tiiriyeyna waxaa idda u ahayd zayda bintu jaxsh oo zayda bintu jaxshi walaalaheedii kolley waxaan filayaana habeenkii baan kasoo yar hadlaynay halkii aan taxriimka iyo nikaaxa iyo bal matalan ma ixdaadka kuma soo jirnay markii ah markii warkii walaalkeed dhimashadiisu ay timi laain saddex walaal bay lahayd oo midi waaba dee ninkii cabdullahi ibnu jaxshiye lagu dilay uxud kaas markaa maaha cubaydullahi ibnu jaxshine isagoo nasrania ayuu kuba dhintay intuu ridoobay xabasha nin kaleo abu axmed la odhanayay kaasna uu ka dambeeyaan ilooyada isagaa sanad ka geeri dambeeyey markaa isagii baa tan lahayd abu axmedka haddaba nin dhalana uu ahaa abu axmed waa kunyo markaas magac maaha wax axmed la yidhahyo malaa saxaabadii amaba jiraanba ninkan bay kunyadiisu tay ma jira ruuxa axmed la yidhaho bal taabiciintii baabay adagtay inaan axmed sidaasa kasoo helaa way adagtay laakiin waxaabay dhahaan kolkol khaliil ibnu axmed ninkan cilmiga caruudka iyo taas iyo luqada iyo dee imaamka kuba ahaa aabihii baa wax magacan la baxa uguma horreeyey dee rasuulka ilaahiy salawaat ullahi wasalaamu caleyh dabadiyo markaa waa magac taase saan de malaa waay haddaba ninkaas ayaa dhalay ninkan inankiisan ninkana la saaxiiba uu la fadhiisan jiray mawlahooda may ahayn ee waa loo nisbeeye waa kalan leeyahay reer beni cabdiashal ayuu mawaalidooda kaba mid ahaa haddaba ninka abu sufyaan ba wuxuu ka warinayaa can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rakhasa waa rugseeyey fii bayci lcaraaya ay fii bayci thamar اlcaraaya iibitaankeeda bikharsiha ama bikarsiha waa intii qadarkeeda ahayd ee la qiyaasay la qadaray intay imanayso bal markay timir noqoto intaasay iman doontaa baa la yidhi intii in lagu iibiyo waana muxuu yihi fi ma duna khamsati awsuqin shan awsuq wax kaba yar aw fi khamsatin amase shan awsuq yashku daaudu shakigu daauud buu kaba yimi waa shaki o qaala wuxuu yihi daauud halkan waa dee shakigiisii hamsatun aw duna khamsatin meeshii waa khamsatu awsuq ama shan awsuq in kaba yar taas qaala nacam qaala nacamtani maxay noqonaysaa halkan abu axmed ba tamaam imaam malik baa ina wuxuu yihi xadaaka daawud ibn xuseyn waa ibnu maalig qaala imaam malik wuxu uhi nacam ha daawud waa ii warramay waa qiraa'adii waa jawaabtii shardiga maha waataan soo nidhi kol kol isagoon in badan odhanayn baan soo aragnay imaam malik iyo dee iyo meelo kalena waan soo aragnay qaala nacam marka maxaa halkan ay tahay oo xadiidka inoo soo kordhay un horta ruksadii beyc alcaraaya waan soo ogaano de waa axaadiistiiba baabkuba tugu baabaystaa in se ay tahay iyo dee se la isugu qadariyo midna waa kayle waataan soo ogaanay maxaa imaa xadiidka inoogu sugan intan rasuulka ilaahay rukseeyey waa shan awsuq ama shan awsuq wax kaba yar awsuqna waa kelimo jamacee ee waa wasqid baa mufradku ahaa awsaaq iyo wusuuq iyo awsuq intaba way kuba jamciyeen waatan culimadeenu awrar ay kaba cabiri jireenoo waa in awr qaado eh bal wasqigu waa lixdan saac lixdan saac weeye taas buu noqdaa wasqigu waa lixdan saac oo dee saacan sakatulfidriga aynu ku bixinaa oo haddii bal laba kiilo iyo bar dee saaciib lagaba dhigo lixdan markaa saac oo laba kiilo iyo in waxay noqonaysaa shantiina markaa saddex boqol oo saac bay tegi kallay basaam isagu saddex kiilo baabu doortaa inuu saacu yahay waa basaam siduu doorto waataan aragnay qorooyin ibnu cuthaymiin iyana laba kiilo iyo afartan ay kaba dhigaan barhkiya laakiin dee waa iyaga un baaba dhexdooda qorooyinkaas sucdinta saa kuba kala tagsan barkood saddex kiilo iyo inka yar iyo intaase bal waa tanba wey marka waxaa macnuu yahay shantan awsuqna waa intaynu zake kusoo marnee simaarta ay zakadu kaga gu'i jirtay nisaabkeeda ahaa hadday intaa ka yartay nisaab may ahayn oo ee ruuxu sadaqa kala baxaya mooyaane waxba laguma lahayn laysa fi ma duna khamsati awsuqin sadaqa waataynu soo maray waxay tahay markaa markay beyc alcaraaya ay tahay shan wasqi wuxuu hadduu ka yar yahay sax weeye waa lagu iibin karaa taasna waa maxal wifaaq bal taas oo kale shan awsuq hadduu ka badan yahay mafhuumkii xadiidku waa taas shan awsuq baa u ziyaadsan shan awsuq hadduu ka badan yahayna waa itifaaqoodi oo ma banaana wax shan wasti tijaariya waxan ima gelayso waxaa markaa meeshii imanaya shantii wasti waa shaki baa kuba sugan shantan wasti miyaa la gaadhaya mise lama gaadhayo waa maxal iyada khilaaf marka la eega aimada aqwaashooda oo imanka sheekhu raximah llahu tacaala bal ijmacyo uu soo naqliyey may taa way ahay dambayse shantan wasti markaas aimada qaarkood waxay ka dhigaan dee iyada shanta wasqi iyo wixii kaba yar malaha qowlka maalikiyada oo kale iyo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo kale day leeyihiin shaki ay meeshii tahay waxaan mudnay wixii ka yar ay tahay tana shaki ay tahay shakigii way iskagaba tagaanoo waxay leeyihin waa duuna khamsati awsuq waayo intii layskuba waafaqsanaa laftiguna keenayay shantii wasqi waa shaki marka shakigii haddaan iskaba dayno de waa shan wasqi wixii kaba yar bal markaa wixii ka yaraa waa itifaaqooda inay ku banaan tahay bal dee kolley xana markaan xanafiyada kaba saara weeya de iyada qowl kale leh in shan wasqi wixii kaba badanna asal ahaan musaabadadii bay noqonaysaa aan banaanayn shantii wasqina waa maxal oo barhkoodna dee shantii wasqi bay gaadhsiiyaan kuwana way kaba yareeyaan shakigan daraaddeed waa shakigan daraaddeed ee bal maalan ta iyada inooguma sugan xadiidka waa qadarka wixii qadarkaa gaadhsiisanune wixii ka badan iyada qadarka wixii ka yarna dee waa min baabi awla wixii qadarkaa ka badan iyada markaas kuma banaanaanayso bal dhowr qowla uu imika sheekhu raximah llahu tacaala halkan soo naqlinaya haddaan yar surayno iyadoo baabkii weli axaadiiii waxay inoo harsantahay lakiin baabku maban kuwa joogsanaynaa ee waxaana inoo harsana waa waxyaala alfaade ziyaada una axkaam saas inooma harsanee wuxuu sheekhu leeyahay culimadu waxay isku waafaqsan yihiin sharaxna way idinku sugantahay qolooyinka haysta rudab iyo timir in la isku iibiyaa inay xaaraam tahay waa itifaaq ala fii kayri alcaraaya oo ribana ay tahay wixii aan caraayo ahayn waa mid waxaa kaloo isku waafaqsan yihiin cinad iyo zabiib in la isku iibiyaa iyaduna na waa nuqsaamayaaye inaanay banaanayn ay ribana noqonayso waxaa kalay ku ijmaacsan yihiin ay kuba ijmaacsan yihiin qamadidii oo sabuulkeedii ama sumbulkeedii kuba sugan in qamad saafiya lagu iibiyaa waana muxaqalada macnaheedu waayo min alxaqli wa huwa alxars mawduc zarci weeye bal markaa taasna iyaduna way kuba sugan tahay jumhuur culamaana rudabkan iyo cinabkan hadday geedka ku sugan yihiin iyo haddii lasoo gooyey laakiin weli rudab iyo cinab ay yihiin waa isla wada mid uun oo wax farqigo udhexeeya maba jirto xaggan kale bal awsuqa iyo intay tahay iyo waxyaalahaas waa tan iminkaan soo sheegno shakiga jira iyo arrinkaas marka la eego ruksadii cid baahan oo baahi keentay baa loo rugseeye laakiin haddana in markay xuduuddaa tahay xataa kii qanigaahna waa iska mucaamaloon karaa bay yidhahaan barhkoodna dee kii baahnaa un bay arrintii kuba kooban bal waa waxyaalaha sheekhu raximah llahu tacaala halkana inooguba sheegay inna ti aan horeba u sheegnay bay ahayd bal maala bkarsiha xadaثna yaحya بn yaحya التmimiي qala qarأtu عalى maliki can naafici can ibni cmar ana rasuul اllahi salى الlahu عalيh wasalam eeg xadiidka ibn cumar ka toosugaba warinayo kuma sugna ruksada alcaraya kuma sugnaa ruksada caraya waxay ku sugantahay riwaayadiisa can zayd ibn haabit barhkood baa israaciyey oo dee waham iyo idraaj markaa riwaayadooda dhacay muslimna xataa riwaaye hushayd aynu soo marray oo layidhi waa israaciyey isagu intii waa gooyo intii uun aan dee wahamku kuba sugnayn ayuu kuba kaaftoomay oo intii uu iskagaba tegey halkii wahamgu iyo riwaayadu dhacay ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam nahaa can اlmusaabanati wاlmusaabanatu musaabanaduna baycu الsamri bالtamri kaylan wa baycu اlkarmi eg waa cinabkii oo la iibiyo bizabibi kaylan oo dee ciidankii karmi waa lagu magacaabi karaa walow nah yimi nahyiga yimi tanziih buu ahaa waana kitaabka ku dambeeye xadaثna abubakr بn abi shaybata ومحamed بn cabd لlahi بn نmayri qala xadaثna mحamed بn bshir qala xadaثna cubayd الlahi can naafici ana cabdالlahi أخbarahu cabdالlahi بn cmar baa u waramay naafic oo wuxuu ugu waramay ana الnabiya slى الlahu عalيه waslm nahaa can اlmusaabanati bayci samari musaabanadii baan ka bedelaynaa muxuu nahiyey bayci samari can bayci samari nakli timirta midhaheeda waa rudabkeedi midhahiide bal markaas oo la iibiyo bitamri timir lagu iibiyo kaylan kayl ahaan iyadoo dee timirtii la miisayo tanna waa la qiyaasaya in lama miisaye wa baycilcinabi cinabkii oo la iibiyo bizabiibi kaylan waa kayl ahaan looguba iibiyo wa bayci zarci intuba waa musaabano zarci oo la iibiyo zarca maha dee caleentii iyo wixii waa midhihii xubuubtii weeye oo la iibiyo saricii kuma sugnayd an subulkiisii ku jirtay ama geedkiisi ku sugnaa bilxindati qamadi kaylan dee waa hadhuurkii arabakidii shacii wixii kalena waa labada mide baabkane kaylan kayl ahaan oo mid baa la miisayaa kan dee caadiga saafiga ah ka kalena waa kan la qadaraya ley intaasuu noqon karaa intii in leeg ayaa lagu iibinaya hadhow nuqsaan iyo waxyaala iman doonta waa taa ribada halkii kaba imanaysayna وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna بn abi zaa'idata wa yaحya bn zakariya bn abi zaa'ida can cubayd الlahi bhada اsnaadi mlh xadaثna yaحya bn macinin waa imaamkii imaam markaas xaafidkii ahaa harun ay yidhaaheenba xadiث aanu yaحya garanayna xadiث ma ha yidhaahaanba وharun بn cabdالlahi وxusein بn عisa xusein بn عisa waa nin adigu mala dee sheekhyadii muslimkaa mida iq ah isku dabaqo weeye raggan caashira waa nin iqa lakin axaadiistiisu kitaabkan kuma badno oba xadiidkana hore umaynaan soo arag qaalo waxay yidhaheen xadaثna abu usamata qala xadaثna cubayd الlahi can naaficin can ibni cumara anahu qaala nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam can اlmusaabanati wاlmusaabanatu baycu hamri الnakli bالtamri kaylan wa baycu zabibi bاlcinabi kaylan wacan kuli samri bkarsihi maxaan odhana wanaha u nahiya laqbada eegta wanaha waxaa kaluu nahiyey rasuulka ilahi ina musaabanadii bay taasi tafsiir u ahayde can kuli samarin can bayci kuli samarin waa midho dhammaantii iibitaankiisa la iibiyo bikarsin waa wixii isagii oo noociisii oo la qadaray dee isagii kan baa lagu iibinayaa taas waa musaabanon iyadu hadday qamadi tahay iyo hadday wax kala tahayba iyadana in karsigiisii lagu iibiyo wax la qadaroo la garanayn markaa hagaag inay isu leegiyiin taasna uu nahiyo wa can kuli samarin wanaha can kuli samarin can bayci kuli samarin bikarsin xadaثnii caliy bn xujrin isacdiy wazuhayr bn xarbin qala xadaثna ismaaciil wahuwa bnu ibrahima can ayuba ismaaciil ibnu jacfar iyo ismaaciil ibnu ibrahim iyo way nagu soo noq noqonayeen habeenadan inta badan ayub markaa waa ismaaciil ibnu ibrahim waxaan arkaynayba markaas dee cabdillahi ibnu dinaar baynu arkaynay oo isaguna ibnu cumar kaba warinayo dee ismaaciil ibnu jacfar ninka ka warinaya iyadna casharkii xalay kii ka horreeyeyba uu kuma sugnaay can naaficin can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam nahaa can اlmusaabanati wاlmusaabanatu an yubaaca in la iibiyo weeye maa fii ru'uusi nakli timirta madaxyadeeda waxaa ku sugan bitamrin bikaylin musaman kayl la magacaabo timirtiya laguma iibiyo oo markaa muxuu odhanaya qaa'ilan xaal u odhanayo kii isagu iibinaya ama iibsanayay in zaada hadduu ziyaado fali anii ziyaadadu ii sugnaatay wain naqasa hadduu nuqsaamo facalaya waa say odhan jireen oo ujeeddadu markay eeg mid waa la qadaraya intaasuu iman doonaa baa la odhanaya ama iyadoo la yihi saddex wasfi buu imanaya saddexdii wasfina dee markay tahay wakhtigiiba lixdan saac boqol iyo siddeetankii saacoo timiraha ruuxii farta laga saaraya kana intii lalahaa dhow waxani markuu engego intaasuu imanaya ayaa loo banaynayaa si uu u gurto dee takhliya loogu samaynaya saasaa qabdigii kuba dhacaya midi waa tasriim midna waad laakiin muxuu odhanayaa ka soo qaado timirtii ayaaba ama wixii dee marka uu hadhow la gooyo timir noqdo ama taasoo kale ayuu intii ka batay oo timirtiisiibaa intay waxaani noqonaysa ka badnaatay dee aniga ziyaadadii leh hadduu nuqsaamana oo uu dhidmo intii daayi uu ka yaraadana fa calaya korkayo anigii baaba laygu yeelanaya taas waa waxay odhan jireene arrinkaa waxaa laga jaahil yahay ama aan la garanayn ficlan mumaasaladoodii waa la qadaraya un marka aljahlu bimumas aljahlu bilmumaasalana kaalcilmi bilmufadal waa tii daabidkii horean soo sheegnay wahaba والربا وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب بهذا الإسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثني محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع إنه إيبيع شخصه ثمر حائضه وبستانك سمره in kaana daklan hadday nakiil tahay timir tahay bitamrin timir uu ku iibiyo kaylan kaylahaanoo dee la miisayo wain kaana karman cinab hadduu yahayna an yabiicahu bizabiibin kaylan inuu ku iibiyo wain kaana zarcan zarc hadduu yahayna an yabiicahu bikaylin طacaamin cunto kaloo la miso nooceediya in laguba iibiyo naha can dalika kulli intuba waa musaabano waxaasoo dhanba rasuulka ilaahi waa nahayey wixii laga soo reebayna waxay idun alcaraaya wa fii riwaayati qutaybata aw kana zarcan marka moxamed ibn rumxin iyo qutaybat bn sacid labadaba lays bay kaba wariyeen lafdiga hore waa kii ibnu rumxin wain kaana zarcan an yabiicahu bikaylan ama qutayba maxay ahayd wain kaana karman an yabiicahu bizabiibin kaylan waa la mid aw kaana halkaa waa in bedelkeeda ayuu aw kaana zarcan an yabiicahu bikayli acaamin de waana isla bikayli acaamin naha can dalika kuli وxdثني أbو الطاهر قال أخبرنا بن وهب قال xdثني يuنس xا وxdثنا بن رافع قال xdثنا بن أbي فdayk قال أخبرني الضحاk xا وxdثني سويد بن سعيد قال xdثنا xفص بن مyسرة قال xdثني موسى بن عقبة كلهم inta dambe waa موسى بن عقبة ضحاk بن عثمان iyo waxa weeye bl mثلا يuنس intuba waxay kaba wariyeen can naaficin bihada isnaadi naafic bay kaba wariyeen bihada isnaadi naxwi xadiiin raggii ka horreeyeynu soo maray ee naafic kaba warinayay ee lays iyagu lahaa iyo ayuub iyo qolooyinka hore kaba horeeyey xadiiskoodii mid laba mida allah subxaana wa tacaala ala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu